وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal intaan casharka bilaabin kolley laba toddobaad baa malaa rabadaan dee kaba harhsan ama wax yar baa inooga harhsan kitaabkana walow kala barhkii dhaafay haddana waxaad moodaa inuu habeeno ziyaadaa u yar baahanayo habeenkii dhaweeda go-ayna waa wakhti uu ka go-ay marka labada khamiisyood ee soo socda insha allahu tacaala kitaabku lixda cishaba uu socon doonaa oo khamiis labada khamiisoodna waan geli doonaa biidn illahi tacaala ala sii ogaadunta nasku rasmi waalxukm naskii waa inoo soo socday kolley tacriifkii iyo inuu wax waaqica yahay oo jira iyo jawaaskiisii baaban soo aragnay nasku rasmi waalxukmi rasmigu waa tilaawadii ama lafdigii nasikhitaankiisa la nasakho iyo xukumkii bal masalan aayaddani ay lahaydba ama naskani uu lahaa lafdigii haba jooge xukumkaa nasikhitaankiisii la nasakhayey iyo bal taqsiimyo iyo qaybin xagga naskiga ama waxyaalaha mansuukha jawaanibta loo qaybiyo ayuu halkan dee uu yahay meeshii lagaba hadlaya ama inoo imanaysa yanqasimu u qaybsamayaayo annasku naskigu bi hada lictibaari ictibaarkan ah xagga nasku rasmi waalxukm ee kol ay saraacaan iyo kol ay kala hadhaanba ilaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood buu u qaybsamayaa kow nasku rasmi laayati aayadda rasmigu halkan waxaa loo wadaa waa lafdigeedii rasmiga dhigaalkii iyo waxyaalahaas uu noqdaa dee waa lafdigeedii suurada markan aan ku dhawaaqayno dee qoraalna waa taalehe waa lafdigii aayadda oo la nasakho maca baqaa'i xukmiha xukumka ay leedahay baaqinimada uu baaqiyay iyadoy la jirto oo macnaa aayaddii ayaa lafdigeedii la nasakhayaa laakiin xukumkii aayaddaasi ayn ka faa'iidaysanaynay waa jiraayo waa waxaan mukallafiin ku nahoon kuba dhaqmayno taasna waxa ay tahay ee kolley aayaddani markan ay soo degto waxaaba axkaamo ayaaba kuba tacalluqayo kala duwan midi waaba xaggan tilaawadeeda iyo ruuxan aqriyaya xarafkiiba inuu toban xasano laga siinayo iyo in qiraa'adan lagu cibaadaysanayo tan salaadii aan laba imanayno iyo axkaamtii jaanibkaasi ay lahaydee bal axkaamtii ama xagga qiraa'adii junubka iyo dee wixii la midka ahaa qiraa'adoodi iyo taabashadood iyo umuurihii lalahaa waa axkaam bay noqon axkaamna waaba ah dee xukumkan ay faa'iidaynaysa la doonaya inaan laba nimaadno aynu fulino inagu taas bay tahayba haddaba tan hore waxa weeyaanuun lafdiga ayaddaa la nasakhaya markaa axkaamtii jaanibka ku tacalluqsanayd oo dhan baa meesha ka baxaysa tilaawadeedii lagu cibaadaysanayay ma jirayso salaadii laguma tukanayo oo kale khasaa'istii jaanibkaasi ama masrul muxdath iyo qiraa'ada dee junubka oo kale iyo umuurahaas iyagiina meeshii way ka wada baxayaano waa axkaam lafdigan iyo tilaawadan kuba xidhnaayo dee khasaa'istii markaa jaanibkii qur-aan lahaa taasi way kaba baxaysaa laakiin xukumkii kale ahaa wax lala yimaado ama wax laga tago laynaga doonayey kiibaa baaqi ah axkaamtuna waa wax kala hadhi kara markaasoo lama odhanayo kol haddii lafdigii tayo xukumkiina ha raaca taas dee waana wax aynu haynaba amhilu inoo keeni doonaa balkaasi waa qayb marka wuxu uhi mihaalu dalika kaa mihaalkiisu aayat rajmi rajmiga aayadiisii weeye wa hiya aayaddaa rajmigu qowluhu tacaala الشhayku والshaykaةu إidaa zanaya farjumuuهma albatata nakaalan min allahi wallahu caزiizu xakiim walwaa aayad laftigeedu taas ahaa maanta aan tilaawo ahaan aan kitaabkii inoogu baaqi ahayn kol haddaanay taasi inoogu baaqi ahayna dee imika arrinkan ah qur'aankii marka la aqriyo in xarafkiiba xasano tobankeed u dhiganta lagaba helayo aqrinteedu taas ma lahaa salaaddii lagu tukanayo laguma tukan karayo dee taasoo salaad inooma gelayso bal umuurahaasi way hadhe oo imika lafdigeedii waa la nasakhay kolley aayaddanna dee bal masalan cumar xadiidkiisa uu soo qaadi doono oo isagu saxiixaynba kuba sugan iyo xadiid kale oo dee a'immada qaarkood ay soo saareen oo abidar xadiidkiisa iyo balba inay aayaddaasi waxa weeyaan dee aayad jirtay ahayd bay inoogu sugan tahay riwaayaadka qaarkood tan cumar kuma sugnaa taa kolo kale iyo ayaa waxaa barhkood kuba yimi inay aayaddu ka mid ahayd suurat laxzaab oo suurat laxzaab ay ka mid ahayd laakiin tilaawo ahaan loo nasakhay dee ilaahay xikmadiis subxaanahu wa tacaala haddaba wuxu uhi kamaa sabata si ay u sugnaato arrinkani atanwiihu bi hadihi alaayati waa sheegid la sheego aayaddan tanwiih waa nawaha masdarkeed weeye نوه ينوهنا أما نوه بالشيء معنوه أشاد به وأظهره وحيبو الشاقي كريالو وموتي أي نقنسا نوه بذكر هذه الليلة وهذا القاد كي أما حسكي يتيب موتي أو ظاهري هذا وحسقنا ذي آيات شاقتان كيد muujinteed iyo dee dig hadalqaadkeed ayaaba kaba sugnaaday can cumara cumar radia allahu canhu fii khudbatihi khudbadiisa fi saxiixayni kuba sugan khudbad dheer oo saxiixan kuba sugnayd uu awaakhira xayaatihi uu jeediyey ayaa waxaa soo arooray in aayaddaas ay aqriyeen oy fahmeen oo ay jirtay oo haddaanu ka baqanayn cumar la yidhaha kitaabkii ilaahay baabuu wax ku daray dee uu sugi lahaaba taas cibaaro sidaasa bal marka aayaddani dee tilaawo ahaan waa u mansuukh laakiin ruuxii dee sheekhiyo sheekhada waxaa looga jeedaa ruuxii guurun soo maray oo muxsankaabaa looga jeedaaye haddii ruux muxsani uu zinaysto dee waa kii rasuulkii ilaahayba maacis iyo kaamidiyadii iyo baltaa uu kuba furiyey haweenaydii ninkii reer aslam iyo dee muslimiintuna ay fuliyeenoo waa xukumka dee shareecadeenna jidaysan aayaddanna iyadaan kaba qaadanay laakiin tilaawadeedii ma joogto marka kani muxuu noqon waa dee waxa weeyaan nasku rasmi aaya maca baqaa'i xukmiha waa ta koobaad nasku xukmi اlaayati duuna rasmiha aayadda xukumkeeda oo la nasakho iyadoo dee rasmigeedi iyo lafdigeedii uu baaqi yahay oo aan dee rasmigeedii ama lafdigeedii aan la nasakhin kaasi kollay qur'aanka aayaadkan dee barhkood ay badiyaan sidaan xalay soo sheegnay dee kollayna umuuro ama sabab lahayd oo sababkii markaasu lahayd waktigaas waxa la isugu diiday ee sababku marka uu zuulana xukumkii isbedeli haddii sababku soo noqdona xukumku uu soo noqon iyo cafi iyo sabir iyo wixii tilmaamaya iyo bal in la dulqaato muslimiinta laba faraya iyo umuuro saasa ayay ka dhigaan wada mansuukh oo kollay aan dee nasti imika waxa weeyaanuun xataa dawaabidiisii ahayd dee tacaarud aan beeshii iyo ama umuurihii loo shardihi jiray aanu kuba imanahaynoo waa dhinacyada tasayudka uu kaba yimi haddaba umuurahan ama aayaadkan dee culimmadu badhna aan idhaahno nastiga ay sheegeenba dee kolley waa culimmadu siay raajax yeeleen oo dee bal masalan ah kuwa qaarkoodna khilaafa kuwa sugnaado kuwa qaarkoodna tasayudka haba ahaadeene aayaadkan aan qur-aanka ku arkayna waa mansuukh laleeyahy waa jaanibkay uba badan yihin ama waa jaanibka yihiinba oo aayaddan xukumkeedii baa nasakhan laakiin lafdigeedani waa kan jooga oo taase macnuhu tii cagsigeed bay noqono aayaddii dee waa aayad qur'aana icjaazkii qur'aan lahaa way leedahay icjaazkii qur'aan lahaa way leedahay tilaawadan xarafkiiba aan xasano ka helayna ama toban xasano way leedahay salaadii waa lagu tukanayaa umuurtii kale xaggaa bal kaba imanaysay ixtiraamka qur'aan ee bal ruux muxdatha taabashadii iyo ku janaabaysan iyo bal masalan taas aqrintiisa ama dee xaydabad bal masalan aqrinteedii axkaamaha culimmadu dee bal masalan kutubtooda ay noogu soo cadeeyeen iyo axkaamahaas oo dhammi waa wax ay leedahay weeye maxaa hadhay uun waa fulintii dee waxaan amarka iyo nahyiga leh la fulinayay oo kale bal markaa taas baaba iyaduna dee kollay joogitaankeeda ay joogtaa iyadoo umuurahaasa maslaxay inooguba sugan tahayo kol haddii xukumkii la nasakho lagu camal falahayn maxaa meesha looga saari waayo lama odhanayo umuuraha kale axkaama ah ee intan kuba xidhnayn bay leedahay bay inoogu sugan maslaxo ajrigaan kama helayno salaad kuma tukanayno axkaamihii baa dee kala hadhhari kara haddaba taasba waa kuwa badan mithaalu dalika nasku xukmi aayati ictidaadi lmutawafa canhuna waa nasku xukmi aayati ictidaadi lmutawafa canhuna kuwii iyaga bal masalan laga qaaday ee de ay ka dhinteen aswaajuhuna ragoodu ictidaadka ay ciddo tirsanayeen maxay ay ku ciddo tirsanayeen xawlan sanad bal xukumkaas dee naskh xukumkeedii nasakhitaankeedii la nasakhayba maca baqaa'i rasmiha dhigaalkeediiyo rasmigeeda baaqinimadiisu iyaday taa la jirto fi lmusxafi musxafkii ay kuba baaqi tahay iyo wa tilaawatiha tilaawadeedii oo aayaddan bal masalan labada aayadood ee dee midna naasikhada tay midna mansuukhada tay suurad keliyay ku wada sugan yihin welibana waa umuuro dee aada qur-aanka uu yarbaystay u yimaadeen ay tahay aayaadkan kale la sheegay inay mansuukh yihiin ama bal aan odhanaynaba waa mansuukho aayaadka kale ee dee mansuukha ah bal masalan halkan inta badan ama qaalibkoodu waxa weeyaan tilaawo ahaan waxa horeysa ti mansuukhada ahayd oo dee ta dambe ayaa markaa tii naasikhadayna tilaawo ahaan bay dambaysaa tan laakiin dee mansuukhadii baaba masalan tilaawo ahaan dambayso oo kale oo waa wax dee bal masalan halkaasi meel axzaab ay sheegaan inta kale way kaba duwan tahay haddaba aayaddaas oo kale waa tan inoo joogta oo dee mataacan ila alxawli kayra ikhraaj aayaddeediiba weeye waxaa ka dambaysay oo nasakday tan inay afar bilood ku ciddo tirsanayaan aayaddiina way inoo joogtaa wata aan aqriya inaan salaaddiiba ku tukanayno taasna waa mid naskhu rasmi laayati wa xukmiha macan tani waa labadoo israaca oo rasmigii ama lafdigii aayaddu lahayd oo la nasakho iyo xukumkeedii macan xaalayin iyagoo wada socdoo wada jira mihaalu daalika kaa mihaalkiisu waxa weeye maa habata fii saxiixi muslimin muslim saxiixiisa wixii kuba sugnaaday oo min xadiidi caaishata radia allahu canha caaisho xadiidkeed bada ah waxaanu ahaa kaasi kaana waxa ahayna caaisha tidhi fii maa unsila wixii lasoo dejiyey min alqur'aani qur'aanah oo qur'aankii lasoo dejiyey waxaa ku jiray oo ka mid ahaa cashru radcaatin macluumaatin yuxarimna toban radco oo la og yahay dee waa radco markaa muctabaro macluumo ah oo ilmo hooyo aan dhalin naaskeed uu joqo oo toban goor dee radco ama toban goor oo kale saa uu joqo waxay keenaysaa taxriim oo ilmihii haweenaydii caanaha lahayd ama naaskeeda uu jaqay hooyay ugu noqonaysaa hadhow dee maxram dee bal maxramyadna dee intii ay kuma faafi jirtay balba isaga dee iyada xaggeeda marka la eego dee waa iyadii maxramiyo sida maxramyadan kale la wada mid aho bal matalan asal iyo farac iyo bal gaadhaysaba xawaashideed sidaa walaalaheed iyo been adraaftii bal taas oo kale ayay dee taxriimkaasi keenaysaa bal aayaddaasi waa tan caaisha waxay leedahay saxiixa muslimna way inoogu sugan tahay waa la soo dejiyey oo qur'aan baabay ahayd la soo dejiyey markaasaa uma nusikhna waa aayaddaas imika ah ama umuuraha cashru radacaatin macluumaatin baa la nasakhayoo waa cashrigii ayaa la nasakhay waxaa lagu nasakhay bikhamsin macluumaatin waa khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna taas waa shan radco waa lasoo koobay intii maxramiye lagu kasban lahaa ama maxramiye keenaysay oo shan radco hadduu ilmuhu dee hooyada aan dhalin ama haweeneyda aan dhalin naaskeedii jooqo hooyay u noqonaysaa odayga caanahan lahaabee loo nisbaynayana dee aabbihii baabuu noqday ee maxramiye halkaas baa kaba imanaysa tii nasabka oo kale ah bal markaa dee wixii dee radacnaha kuba koobnaata aasaartaas ee xaggii nikaaxiyo umuurahaasi marka caaisha waxay tihi fatwufiya waa wafaaday oo rasuulullaahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay baa wafaaday oo ruuxdiisii la qabtay walxaal hunna waa khamsu macluumaadkaasi hunna inta badanna kolley dee wixii iyo caqilaan loo isticmaali jiray laakiin halkan luqada iyaduna wax dhaca oo dee waxaaba daahirku ahaa laysii badnayd wahiya oo kale in halkan laba yidhaaho dee falaa tadrimuu fiihina anfusakum wahuna fima yuqra'u min alqur'aan iyagoo kaba mid ah waxyaalaha la aqriya qur'aanka ujeedadu hamsu macluumaati ee taa hore nasakday iyaduba waa tan iminka qur-aanka inooguma sugna lafdi ahaan inooguma sugna caaishana waxay leedahay rasuulka ilaahay baa wafaaday iyadoo la aqriyayo kolley culimmadu taasna siday kuba fasireen waxa weeye aayaddaasna lafdi ahaan tanna lafdigeedii baa la nasakhay bal xukumkeedu cidda iyagu kuba tagtay in radaaca waxa ama uu dee maxramiyada keenaa inay shan radco tahay kuba tagtay sidaa shaaficiyada iyo aymo kale bal taas markaan eegno aayaddan xukumkeedii waa inoo joogaaye laftigeedii waa la nasakhay laakiin arrintan ay sheegayso iyadoo la aqriyayo ayuu rasuulku wafaadiyey dee dabadiina naskhima yimaado dabadii waxba lama nasakhee macnaa iyadana tilaawo ahaan naskigii la nasakhaa dhowaa wuxuu ku dhowaa wafaadkii rasuulka oo dadkii weli naskhigaasi aanu gaadhin ayaa sii aqriyayay dadkii weli naskhigaas iyo aan weli maqaleenu gaadhin dee cahdigii baa dhowaaye ayaa aqriyayey ee maaha macnuhu in rasuulka ilaahay dabadii la nasakhay oo meesha laga saaray waqtigii rasuulka iyadana tilaawo ahaan loo nasakhay bal markaa tanna laba mihaal baaba inoogu kulmayba tan haddaba markaa muxuu yidhi fa aayatu taxriimi bicashri radacaati mansuuqun rasmuha wa xukmuha aayaddan taxriimkee toban radca inay taxriim keenayso rasmigeedii iyo xukumkeediiba waa la nasakhay waaba markaa mihaalkan imika aan haynee saddexaad wa aayatu taxriimi bikhamsi radacaati shan radca inay taxriim keenayaanna mansuukhun rasmuha duuna xukmiha waxaa nasakhani waa lafdigeedi iyo rasmigeediiya laakiin xukumkeeduma nasakhno waxay markaa iyadu noqonaysaa taas dee ti naskhu xukmi imaka waxa weeye rasmigeed naskhu rasmi laayati maca baqaa'i xukmi aayatu rajmigii ayay jaanibka la ictibaar noqonaysaaba faqad ijtamaca fii hada alxadiidi xadiidkan waxaa kuba kulmay mihaalaani laba mihaal baa ku kulmay limansuuqi tilaawati walxukm kii tilaawadiisiiyo xukumkiisaba la nasakho waa cashrada limansuukhi tilaawati duuna alxukmi kii tilaawadiisa la nasakhay laakiin xukumkiisu baaqiyo waa khamsada bal markan dee sidan uun la ictide maalan la yidhaahba bal imanka waaba khabar axaadee qur'aaniyaaba kuma sugnaana umuurahan aduu bal waxyaala la ictibaariyo ee taa daliil imanka lagaba dhiga say ama ay u daliishadeen kamaa tara si aad arkayso bal markaa ictibaarkaasi dee ictibaarkaa kooban amhiladiina waa kaa inoo sheegay jaanibkaa markaan ka eegno saddexdaa ictibaar baa naskigu leeyahay jawaanib kalena waa tan annasku ilaa gayri bedelin naskigii la nasakhayay aayadba mithaal ahaan ee ilaa gayri bedelin bedel ama wax iyada lagu soo bedelo oo xukumkeedii markaa dee bedel kaba noqdo halkiisii yimaada taa kayrkii la-aanti oo iyadoon bedel jirin iyadoo wax kale aan lagu soo bedelin xukumkii horea la nasakhay wax maalan xukum ah oo kii hore kusoo soo bedeli ma jirto bal maalan aayaddan imaka labadan aayadood ee ciddada oo kale dee ictidaadkii sanada markii in ay dumarku ciddo tirsadaan sanad markii la nasakhay xukum kalea yimi afar bilood iyo toban oo bedel baa jira wax bedel laakiin kani waxa weya waa iyadoo xukumkii inta la nasakho wax kale oo dee bal maalan isaga bedelkiisii dadkii la farayo oo dee ay halkiisii ku camal falayaan halkay isagii kaga camal fali jireen iyadoonu jirin bal markaa waa ayaa cunwaankani yahay hadal yaroo koobanna waaba kan madhabu jumhuuri alculamaa culimada intooda badan jumhuurtoodu jawaasu naskhi naskhi inuu bannaan yahay weeye ilaa gayri bedelin in la nasakho xukum ama aayaddii xukumkeedii aayaddii laba nasakho iyadoo wax lagu soo bedelay oo xukumkaa hore mansuuqaa meeshiisii yimi iyadoonu jirin ilaa gayri bedelin can ilxukmi xukumkii almansuuqi la nasakhay waxdee soo bedelay oo halkiisii galay aanu jirin wa min adilatihim adilada jumhuur lculamaa waxaa kaba mid ah naskhu wujuubi taqdiimi sadaqati sadaqa in la horraysiiyo laga hormariyo waajibnimadii ay waajibka ahayd bayna yaday najwaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay bal la hadalkiisa ama la faqitaankiisa ruux markuu doonayo siba gaaraba inuu lala hadlo arrinkaas in sadaqo horta lala sii baxo intaan la bilaabin munaajaadka ama aanu ruuxu kuba kicin nasakhitaankii la nasakhay baaba adiladoodii kaba mid ah oo maxaa la nasakhay ilaa gayri bedelin iyadoo wax lagu soo bedelay aanu jirin kama fii suurati almujaadila suuradaas sida kuba sugan oo waxa weeyaan dee ilaah baa subxaana watacaala suuraddaas wuxuu inaguba faray dee idaa naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa bal markaa marka aad doonaysaan dee kolley haddii kale taxsiilu xaasil bay noqon marka aad doontaan rasuulkii ilaahay inala munaajootaan horta sadaqa lasii baxo kasii horraysiiya dee waana nooc malaa si dadkii aanay taa u badsan oo arrintii lagu yar xadaynayeyba bal markaa taas oo kale waxaa markaa aayaddii ay faa'iidaynaysay ruuxii doonaya rasuulkii ilaahay inuu laba faqo la hadlo taas oo kale inuu horta sadaqa lasii baxo dabadeedna uu munaajaadku doonayay laba yimaado taas bay ahayd xukumkii haddana waa la nasakhay oo dee aayaddii kaba dambaysa ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa oo sadaqaati bal markaa ilaahay baa yidhi ma waxa ka cabsateenba taa ina laba timaadaanoo dee had iyo goorna waxaa jirta maalku waa dee dhexe jeclo badan yahay oo waxbixintu way iska yar adagtoo lamid maaha oo ruuxii waxaa laga yaabaa soom iyo salaad iyo waxyaale inay u dhib yaraadaan laakiin maal bixintii naftii baa dee jecel oo waxaa jirtay imaam la yidhaah de way ixusuusin imaka halkan masalade waa halkan ishfaaq waxaan baan ixusuusiyaan imaam shahiiro dee cabdullahi ibni wahab baa la yidhaha waana imaam waana asxaabtii maalikee waaweyneyd iyo culimadii dabaqadaas ama xufaadii waqtigaasba weeye kollay nin saalixana uu ahaa caabida isagoo nin caalimana ahaayo kol dee kol kolbay iskaba yaraataa labadu inay iswada raacaane nin saasa ayuu ahaa saalixa caabida dee cilmina nashinina iyo mu'alifnaba ahaa waa cibaadadiisii iyo taqodiisii ayaa markaa muxuu yidhi wuxuu dee si uu naftiisii uga xakameeyo uga gooyo xantii bal xamasho iyo waxyaalahaas ayaa wuxuu malaa nadar kaba dhigay naftiisii laasimiyey haddii uu masalan shaksi xantaba ama uu xallaba yimaadaba inuu maalin soomo arrinkii naftii way kaga joogsan weydo maalintii way soontaa haddana xantii waa ku dhacaun oo soomkii wuxuu noqon waaye wax naftii dee culayskan uu leeya daraaddeed ka gooyo oo kale markii dambe ayaa maxay arrintiisu noqotay inuu islaasimiyey haddii uu xan laba yimaadaba ama uu xantaba inuu wax sadaqaysto sadaqa la baxo dirham maalkii waa la jecelaya naftii siibay kaga hadhayo khalaaso tiibuu kaga go-ay badeedna caabidana ahaa kale saalixa axaadiis lagu dul aqriyo weliba kitaab alifay baaba dee sababtii dhimashadiisa ahayd oo kitaab uu lahaa iyo ahwaasha qiyaamada ka hadlaya oo la doonay in lagu dul aqriyo warma karaya iga daaya dadkiiba markay ka dayn waayeen ayaa lagu dee kolley malaa marka horeba dee cabsidiisii iyo khoofkii kuma jiray uu dee heer ahaa aqrintii ayunbaaba deeta arrinta ay noqotay inay cabsidii ay ku weynaato oo qashi ay kuba timaado miir la-aantii iyo wixii uu galay oo koomihii uu galay kama soo noqon be waa imaamkii waa arrintii oo axaadiiu lahaa axaadiis naareed iyo waxaase ma karaya igama daayo kolle tarjamadiisu aad bay u dheertahay kutubta siyar calaam nubalaana tarjamo aada u weyn oo muhimi ku leeyo dee kolley waxyaalo badana xaafisi kama mid bal marka waxaan leeyahay maal jacaylku kolley dee waatana waa adagyo ilaahay ma kale ashbaktu mo dee sadaqadiiba nin kastaaba balaa waa ka joogsaday munaajaadkii oti waxaaba yidhaahaanba cid ku camal fashay cali binu abi daalib baaba jiray baa dee kutubta tafsiirka iyo inoogu timo dee arrintiina maysii raageen markii dambe maaha macnu dadkii kale inay faraa kaba qaadeen oo ilaxa jeclaan waktigaan sii dheeraan oo dee waatan aayaddan kuba xigtaba marka macnuhu waxa weeye markii wujuubka in sadaqo lala baxa ay dee xukunkaasi jireen la nasakhay wax kale oo bedelkiina umuurahan kale ee kuba sugan ee salaadii loogayo waa wixii markii horeba jiray xukum kale oo taa bedelkiisii la yidhi haddaba kaa la kaalaya sadaqadii haddaad diideen bal camalkaa kale la kaalaya munaajaadka hortii ma jirto marka muxuu noqday naski ilaa hayri bedel bal maana taa daliilka jumhuur culamaa dee koladu jumhuur yidhi meesha khilaaf baa jira khilaafkuna dee waa kolley xataa hadal shaafici kitaabkiisa risaalo oo kale haddii fardi la naskho fardi kalea u bedelo cibaaro sidaasi way lahayd qolooyinka qowlkan aada u aydiida eejaanibkaa kale ayida ee yidhaahababa maalan kolley naski waxa weeyaan wuxuu keenaya un bedel inuu jiro oo dee waxa weeyaan aayaddii xalaynaba aan sooba marnay ma nansk min aayati aw nunsiha na'ti bikhayri minha aw miliha o wax ka khayr badan ama wax lamidumaan laba imanayna iyo markaas oo kale iyobaa xujadooda waa saaxibu adwa adwa ulbayaan iyo mudakeradiisa labadaba isagu waa adwana suuratnaxli buu ku soo qaadaa dee mudakeradana halkan ayuu kuba soo qaadaa isagu wuxuu leeyahay naska ilaa hayri bedel ma jirte laakiin daliilkan jumhuur aad buu cad yahay waana daliil waadixa dee umuuraha kale halkan la yidhahda waxaasaa bedelka ahee waa umuuro kolley aan daahir ahayn bal marka anasku ilaa hayr bedel waa kaan annasku ilaa bedelin bal kaas isaga waa qayb haddaba naskigii ujeeddadu la nasakhayey aayad ama xukm la nasakhaye laakiin wax kaloo soo dhaafay oo isaga bedelkiisa la is-amray oo laysu jideeyey bal maalan uu jiray kaas haddaba kaasi wanasku ilaa bedelin laa yakhlu kama madhna min waaxidin min alaaثati aqsaamin saddex qaybood kaba mid ah oo ujeeddadu naskigan ilaa bedel ujeeddadu xukun baa la nasakhaya wax kaloo bedelkiisiyaa jira oo halkiisii galay ayaa jira saddex unbuu noqdaa oo kollay saddex xaalo mid ahaan kama madhnaanayo alif ima an yakuuna inuu yaa naasikhu kan wax nasakhay dee naasikhu dhab ahaan waa ilaahay subxaanah watacaala ama waa daliilkanbe waa xukumkan ujeeddadu meesha yimi ee kii kale halkiisa galay akhafa mid ka fudud min almansuuqi oo marka la eego camal ahaan iyo dadka kan ayaaba kaba fudud kii hore aw musaawiyan lahu inuu yahay mid la siman oo waxa weeyaan dee kulfadii kii hore lahaa mid lamidunbuu keni leeyahay kaa horena bal kulfadii kaasi lahaa tan uu keni keenayaa way ka sahlanta way kaba fududee amsiladu way noo dambaysaa dhammaan aw asqala minhu ama inuu kaba culus yahayoo dee xukumkii hore la nasakhay kan dambe bedelkiisa yimi uu ka dee xagga kulfa ahaan iyo taas dadka markaynu eegno agtooda uu kaga culus yahaybo dee camalkii hore kaba badan ka markaa culus ayaaba la faray oo xukumkan dambe uu la yimi saddexdaa horta mid ka midunbuu noqonaya markaa saddexdiiba waa kuwan amhiladoodii walaa khilaafa khilaaf kuma sugna bayna ahlilcilmi weeye fii jawaazi qismayn alawaleyna labada qaybood ee hore banaanideed oo marka uu xukumkan imika naasikhu uu kii la siman yahay hore eeg markuu la siman yahay iyo marka uu ka fudud yahay inuu dee kaasi waaqicna yahay naskugna uu sidaa ku yimaado ina wax khilaafoo ku sugani ma jiro wax khilaafi taas kuma jiro oo ujeeddadu naasikhani markaa uu la simaya ama uu ka fudud yahay dee culimmadoo dhami waxay leeyihin waa shay waaqicana waana jaa-isba taasi oo bal markaa taas bay leeyihiin taasi waa mid wa ama haaliuka saddexaad oo aw asqala minhu marka xukumkan dambe kii hore uu kaba culus yahay falqowlu bijawaazih qowlka ah inuu kaasna bannaan yahay oo dee wax jirana yahayba qowluljumhuuri culimmada intooda badan qowlkood weeye dee qolooyin iyagu taa diidana way jiraanba oo leh waxa weeyaan wax ka culusi ma imanayo oo dee bal maalan aayaddaa hore ee aynu soo marnay ma nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha oo dadka khayriyadaa loogu fasiro wax dadkii uga nafci badan uga khayr badan ama wax laba mid ah ee wixii markaa dee suhuula ay uguba sugnayd iyo jaanibkaas baa khayriyad iyo midligu noqonaya wixii iyagoo kuba cuslaa ee taklifo ziyaado ay ahayd iyagii ugama khayr badnay malaa ta taas bay idhaaheenoo bal jaanibkaas bay leeyihiin laakiin khayriyadu dee maaha un fudaydun ma keenayso ee ajri badnina waa dee wax iyaga uga khayr badan camalkaa kaba badnaadee ajri ziyaado hadduu laba yimaado waa maslaxo aan kii hore ugu sugnayn oo ka badan ee uguba sugnaato kulfadaa kusoo kordhiye khayriyadii waa la hayaa un wixii kii hore kaba khayrka badnaa waa la hayaa bal markaa jumhuur culamaa qowlkoodu kaa weeye dee cid bal matalan jaanibkaa iyagoo eegaysa leh labadaasun buu noqdaaye wax ka culusi ma yimaado taasna way jirtaa lakiin de amhiladii baaba ah akbar daliili liljawaaz ama taas waa tan amhiladii walamhilatu kalaati alif annasku ilaa bedelin akhafa waa ka cunwaan weeye oo dee imaka markaan laqbaynayno annasku ilaa bedelin akhafa iyo nasku qowlihi tacaala isma laqbaynayno intan mubtadiya khabarba isagaba dhigno ee tani waa cunwaan dushaba geli kari lahaa waa bal matalan kiis koobaad muxuu ah annasku ilaa bedelin akhaf waa cunwaan u qaado hadalkii kale iska gooso marka haddaba kaasi waa midoo nasku qowlihi tacaala haddaba ilaahay subxaanahu watacaala qowlkiisa nasikhitaankiisii uu yihi in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu miatayn bal taas waa qowlkaasba wey oo maxaa dee nusikha lagu nasakhayba isaga ka biqowlihi ilaahay qowlkiisii uu yihi fain yakun minkum miatun saabiratu yaglibuu miatayn haddii dee aan cunwaanka kaba daynoon annasku ilaa bedelina khafa nasku qowlihi tacaalaana kollay iyaduna waa dhib ma lahaa waaba lagu laqabayn karaa ee meesha maxaa yaala aayaddaa hore in yakun waa xalaytaynu soo maray iyo aayadda labaadba mid waxa kuba sugan labaatanka muslimiinta ka mid ee sabraya inay dee ka qaalib noqonayaan ilaahay idankii laba boqol oo ay tahay inaanay laba boqol ka cararin tii dambana waxaa kuba sugnayd boqolkii inaanay laba boqol kaba cararin oo taasna ninkiiba toban baa ku hagaagaya tanna ninkiiba nin baa kuba hagaagayay markaa tan dambaana naasikhadii ah markaa fa wujuubu musaabarati lwaaxidi mid keliya u adkaysigiisa waajibnimadii lilisnayni labo inuu u adkaysta ay waajib tahay akhafu mid ka fudud weeye min wujuubi musaabarati waaxidku musaabaradiisii uu sabrayay ee u adkaysanaya la dagaalankooda dee waa labadii isnayna kaa kaleba u adkaysanayaae taas lilcasharati toban uu adkaysanayey oo imika kan dambe ee ah ninkiiba inay tahay un dee isaga wax laba uun inay tahay inuu qaabilo oo aanu la dagaalamo haddii cadadkii aanu laba ka badnayn isaga hortiisa ah inaanu ka cararin oonu kaba tegin way ka fududahay toban u adkayso toban u jirib dhig way kaba fududahay markaa xukunkii dambe ayaa fudud kaasi waa mithaalkii fudaydka annasku ilaa bedelin musaawin waxa weeye naski bal waxa weeyaan iyadana la nasakho waa kii labaad bedel iyadoo naskigaasi yahay ama waxaa kaba imanayaa bedel musaawin la siman lilmansukh oo ujeeddadu waa xagga camalkeenna iyo ficilkeennan laba imanayno kii hore dee bal kulfadii iyo wixii markaa aynu dee kulfadii iyo mashaqadii uu inagu lahaa samayntiisu ayuunbaa kan dambena leeyay tii lamid mid la mid ah wax ka ziyaadsan oo soo kordhay ma jirto ficilkii hore wixii aynu uguba baahnayn ee awood iyo qudirun baan kan uba baahanay mid tii leeg bal haddaba naskiga noocaasi muxuu noqonayaaba waa nasku istiqbaali bayt lmaqdis baytulmaqdes ujeedsigiisa nasakhitaankii la nasakhay athaabiti isagu kuba sugnaa istiqbaalkaasi bisunati sunna biqowlihi tacaala fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraami faistiqbaalu lkacbati kacbada oo loo jeestaa marka salaada la tukanayo musaawin mid la siman weeye liistiqbaali beyt lmaqdisi baytulmaqdis ujeedsigeeda xaggu kula simaya maha ajr iyo hawaabyo dee taa umama jeedsan karne waa binisba imika markaa hore laakiin binisbati lificli mukalaf ruuxa mukalafka ficilkiisa markaan eegno oo dee haddaan jihadan u jeedsano iyo haddaan jiha kale u jeedsano way inoo siman yihiinoo jihada labaadeen u jeedsanay kulfo siyaado inagu imanaysaa ma jirto waa intii kii hore un haddaad xaggan ujeedsatay haddaad xaggan ujeedsato bal markaa taasoo kale muxuu noqday bedelka yimi bedel musaawiya weliba aayadduna waxay nasakhday ee umuur sunaa inoogu sugnaaday oo jeedsigii lix iyo toban bilood ilaa toddobiyo toban bilood muslimiintu markii madiine la tegay ee xaggaa baytulmaqdis u jeedsanayeen oo sunaa inoogu sugnaado on qur-aan inooguma sugnaan marka hore dee tashriiciisaasi ayay imaka aayaddani nasakhday annasku ilaa bedelin asqal waa kii inoogu dambeeyeo dee barhkoodna ay diidanaayeen ee qowlka jumhuura labada ina wuxuu ihi guud ahaan khilaaf kuma sugne markaa kaasna waa maxay waa nasku takyiiri bayna siyaami shahri ramadaana waalidcaami waan takhyiirkii ama dooransiintii la isdooransiiyey bisha rabadaan in la soomo iyo in cunto la bixiyo oo maalintiiba miskiin cuntadii la siiyo iyadoy fidyo noqonayso soomkii la iskaba daayo taas takhyiirkii laystakhiiriye la isdooransiiyey sadr alislaam nasakhitaankii la nasakhay maxaa lagu nasakhay bitacyiini siyaamihi waa soomkiisa la soomo tacyiinkiisa laga dhigay wax mucayana oon ruuxu khiyaar u lahayn inuu dee soomkii keliba waayo mooye halkan bitacyiin baan aqriyey kollay nusqo kitaabka nusqooyinkiisaas kaba midina waa sidii kuba sugnayd dee waana sida sawaabka aho bal sadarka dambe ayaaba lafdigu inoogu imanayaayo imaka tacayuni siyaamihi ma odhan bitacyiini siyaami marka horeba takhyiir bay ahayd xag ilaah baa laynagaba dooransiiyey ee waata suurat lbaqara kuba sugan bal markaa markii dambena maxay noqotay in dee faman shahida minkum shahra falyasumhu ay timaado oo waxa weeye taas halkii dee ruuxu soom iyo fidyo kala dooranayey culamada qaar hadday tafsiirka ay dhahaan me dee bal markaa noocaas oo kale inkireen lakin dee axaadiisii saxiixayd baa inay taasi jirtay oo xaalada hore ahayd oo sida daahirka aayaddu ay tahay inay nooba caddaynaya bal masalan waxa weeye soomkiisii oo laga dhigay wax mucayana oo laga dhigay wax mucayana taas baa laguba nasakhay taasi iyadu waa mid bal markaa maxay noqotay dee iyadoo rabadaan la joogo ruuxu marka la eego haddii ay khiyaar u leeyay inuu soomo inuu de iska daayo oo uu miskiin cuntadii siiyana uu bal maalan khiyaar u leeyahay arrinkaas waxa ka culus iyadoo la yidhaha ilowba ilow soom oo tan dambaa ka culus oo waa bedel afqala waayo arrintii hore maba jirto ruuxu iskama dayn karo imaka soom in dee uu noqdo dadkii loo cudurdaaray un mooyaane iskama dayn karo mar tan horena waa ruuxii mustadiic ahabaaba tani uba bannaanayd marka bedelkan dambee yimi waa bedelkii hore ka culus mihaal labaadna waa kanoo wanasqu amri saxaabati waa mihaal labaad oo bedelkan asqalkii leeyahay amarkii saxaabada la amray bitarki lqitaali dagaal inay iskaba tagaan ay la dagaalamaan gaalada iyo walicraadi can lmushrikiina mushrikiinta ay kaba jeestaan macnaa tarkigii nooca caynkaas ahaa ee dee waxa weeyaan kufu aydiyakum iyo gaaladiyaba laba farayay taas waxa weya nasikhitaankii la nasakhay biiijaabi ljihaadi jihaad waajibintii laguba nasakhay taaba weeye adigu dee kollay taasi duruuf bay lahayd sababteedina way lahayd waxaaba la odhan karaa taasi nasqiba may hayne sababteedii un baaba suushay waana umuuraha marka umuuraha la ictibaariyo jaanibkaas oo dhan laga wada dhigo naskhi dee waxyaalaha mansuuqa ama aayaadka mansuuqa ay kuba bataan oo kolley waa jawaanibta ay kaba bataanba weeye bal haddii aan naskhiba kaba dhigno dee dagaal la-aan iyo dagaal isku mid maaha dagaalkiiba ka culus oo dee dhimasho keenayo dhaawac keenayo dee waxyaalo badan oo dee markaas ay kaba dhalanayso ayaa ka culuso bedelkan dambe waa bedelkii hore ka culus bal adigu markaa umuuru kaa weya waa kanoo muxuu yihi fatacyiinu siyaami som oo laga dhigo wax mucayana asqalu mid ka culus weeye min atakyiiri dooransiin baynahu bayna asom wa bayna alidcaam laysdooransiiyo wa wujuubu lqitaalina asqalu waa ka culusya min tarki bal taasna waa taqsiim kale iminkana taqsiimadii unbaa inoo sii socda نسخ الكتاب أو السنة بkتاaب أو سنة waa kitaabkii waa qur'aankii iyo نaskitaankiisii la naskhayo waa aayadda qur'aankii o dhan lama wada naskhayo waa aayad qur'aankii kaba mida ama aayaad ama se sunihii oo lagu naskho kitaab ama sune macnuhu waxa weeyaan iyadoo aayad qur'aana la naskhayo oo naasikhiisuna uu yahay aayad kaloo qur'aana waana taa qur'aanka inooguba sugan iyadoo aayad qur'aana la nasakho oo naasikhuna uu noqdo sunne bal taasna inay jaa'is tahiyo in kale ama waaqac tahayna waan arki doonaa sunnihiina waa la kala qaadi doonaa ta labaad waa sunnihii oo la nasakho oo waxaa la nasakhayaa uu kitaab qur'aanaya ama aayad qur'aana yahay oba taas bal dee tan fawali wajhaka shatr almasjid alxaraamna waaba mithaalkan kuba soo aragnay iyadoo sunnihii la nasakho oo ka nasakhayaana sunno kale yahay waa aqsaamyo saasa mid mid dabaana way inooguba iman doonaan markaas ee waa jaanib kaleo naskigii la qaybinayo oo taqsiim kale weeye annasku bi hada alictibaari aqsaamu nasku markan jaanibkan eegno xagga naasikha iyo mansuukha iyo siday martabadoodu iyo mansiladoodu ay iskuba yihiin ay tahay aqsaam buu yeelanayaa o نسخ الكتاب بالكتاب waa kitaaب kitaaب lagu نسho ama aيd قoran aيad kaleo قرآana lagu نسkخo وaلاa khilaaفa khiلاafna kuma sugna في جawاaزi hada الqسم qaybtaa banaanideeda oo dee jawaas kaleba waxaynu doonaynaayo dee taas waaba waaqac waa taa aayaadkii ciddada labadii aayadoodee ciddada iyo labadii aayadoodee musaabarada iyo amhaashood ay nooguma sugayn aayad qur-aan u nasakho aayad kale ay nasakday bal kaas khilaaf kuma sugna wa min amhilatihi amhiladiisa waxaa kaba mida آية العدة وآية المصابرة كما تقدم ama waxa weya daalika suukaasi inoogu soo horumaray ama madkuurkaasi waa labadan aayadood ee imika baan casharka kusoo aragnay ama afarta aayadood kaasi waa mid khilaaf kuma jiro nasku sunnati bilkitaab waa sunno oo la nasakho oo waxa nasakhayaana uu yahay qur'aan macna axaadiis rasuulka ilaahay axaadiistiisi ka mida la nasakhaya naasikhina wuxuu noqday aayad qur'aana ama kitaab buu noqdayba wa min amhilatihi amhiladiisa waxaa kaba mid ah nasku tawajuhi jeedsi loo jeedstay ilaa bayt اlmaqdis ahaabiti bisunati waa kiimika waan kaba soo baxnay la nasakhay kaasi sun u ah biqowlihi tacaala fawalli wajhaka shadra almasjid xaraam laguma nasakhay waa mihaalkaasi iyadna nasku lkitaabi bisunna kitaabkii oo la nasakho oo sunno lagu nasakho oo markaa tanna bal kolow hadalla shaaficiyo soo yar noqnoqdo haddii sunno la nasakhayo kolley oo qur'aan waa sunno kaloo caddaynaysaa jirta kitaab keli un oo masalan dee naasakhaya ma jiro isagu hadalla saasoo risaaladiisa kuwa soo noqnoqda ay jirto bal kaasna waa kaa mithaalkii aan aragnay waana shay waaqica ee kitaabkuna isaga ka rutbo sarreeya ama qur'aankii xadiidkii xataa mutawaatirkiisii markaa sidaa daraaddeed wax ishkaalo halkaa jiraana ma jiro kan mihaalkii baan aragnay ama waaqica ahaa saa daraaddeed kitaabkiina sunni waa nasakhaya nasku lkitaabi bisunna waa kitaabkii oo la nasakho sunno lagu nasakho macnuhu waxa weeye aayad qur'aana ayaaba dee timi waxaa markaa waa masuuq waa la nasakhay waxa nasakhayaana waa xadiid rasuulka ilaahay axaadiistiisii kaba mid ah marka wuxuu ihi kaasaa sii kala baxaye wayashtamilu wuxuu kulansanaya hada alqismu qismigani calaa shay-ayni laba qaybood ama laba shay buu amee kulansanaya axaduhumaa midkood nasku lkitaabi bilaaxaadi min asunna waa kitaabkii oo la nasakho oo axaadiian axaadiisa axaad la yidhaha waa axaadiisa aan tawaatur xaddii gaadhin waa xadiidka nin iyo laba iyo saddex iyo cadad bal maalan dee iyaga khabarkooda uu yaqiin iyo cilmi inoo faa'iideeya bal maalan aan gaadhin oo kale oo cadad ay ka suurta gasho khada inuu kaba dhaco bayna calaa sabiili itifaaq ama calaa sabiili tawaadu ugaba dhacdo la malaysan kara ama suurtagal ay tahay wixii uu warinaya weeye bal waana inoo dambeeya insha allahu tacaala dee sunna iyo hadalkiisu waa inoo dambeeya axaadkana markaasaan arki doonaaba dee bal maalan haddaba aayad qur'aan oo la nasakhayo waxaa nasakhaya u yahay xadiid aan mutawaatir ahayn weeye macnuhu xadiid aan xad tawaatur gaadhin oo saxiixaba ayaaba nasakhaya taasi waa mid waalqowlu bimanci jawaasihi nooca caynkaasi inuu jiro ama bannaan yahay mancinteed dee caqli ahaan waaba dhici karta tajuus caqli inuu yimaado laakiin markaan sharci ahaan eegno bannaanidiisa uu bannaanyay mancinta la mancinayo la leeyahy ma banaana madhabuljumhuuri waa jumhuur culamaa madhabtiisa madhabtooda weeye waana sii cileeyo wuxuu liana alqadciya ka isagu maalan eego hubuudkiisa iyo sugnaanshihiisa uu qadciya waaba qur'aankii xadiidka mutawaatirkiina halkaa waa la wadaagsanayaaba laa yansakhuhu daniyu dani ma nasakho macnuu waxa weeyaan imaka xadiidkii saxiixaaye bal cidi ay noo warisay ee ruwaaddiisuna cada tawaatur aanu gaadhin raawigeeni kol haddii shuruuddii aynu xadiidkiisa ku aqbali lahayn uu kulansado waa ruuxaas cadaala ay u sugnaatay waa ruux muslima baaliqa caaqila fisqina ka nabad galay wax fisqiga uu dhaba yimaadaa ma jirto bal aadaabtan fiicane ruux haddii uu kaba tago dee uu noqonayo ruuxaan waxba dhowran oo kale muru'aad iyo waxaa sharaftiisa aanu dhowranahayn taasna dee bal matalan aadaabtaa fiican ee katageedu taa uu keenayana waa ruux ilaaliyo muru'ad iyo sharaftiisna ay toosan tahay ruuxa caynkaasa dee warkii uu inoo sheega waan aqbalayna waan rumaysanaynaa oo dee axadkii aynu saa kuba ognaya xadiidkiisii waan aqbalaynaa waan rumaysanaynaa laakiin arrin baa jirta ruuxani run waan ku naqaanaa cadaalana waa sugnaaday laakiin waa bashar waxbuu iloobi karaa warkan uu inoo sheegayo imaka aynu kaba rumaysanay kolkol wuxuu u qaadan karaa dee isagoo si uhay si kalaaba u qabsan karaayo khada baa ka dhici kara nisyaan baa ka dhici kara sahwi basharna taasi way ku wada banaantahay oo ruux taas bal maalan aan sahwi ka dhacahayn insaan kaba dhacahayn waa jirta warkan aan wada maqlaynaba ee imaka lainoo sheegayo haddii la islaaha bal dib ruuxii dadkii maqlay u warso waxaa dhici karta warkii keli ahaa inay dhowr siyood ay u sheegaan oo kale mid sidiisiibuu u qabtay midna si ka duwan oo isagii baaba sidan u qabtay oo kale ruuxii tanaa ku bannaan markaa kol hadday tani ku bannaan tahay ninkan waan ka rumaysanay oo sidqigiisii waa dee ta aan rumaysano waan kuba dhaqmaynaaye laakiin haddana arrinkaasi yaqiin xaggeed ma gaadhsno ixtimaal baa jira ruuxii in ninkaa xataa runta lagu yaqaano been ay kaba dhacdo ninkaas inuu sahwiba warkii aanu sidiisii uba qaban khada ka dhaco waatan hadda iyagoo raggaa siqaadka axaadiisooda cilla ay ku timaadeen la cileeyo waham lagu sheegayo waxyaale qalad ka dhacay lasoo saarayo bal markaa taasaa maxay keenaysaa warkan waxaan odhanaynaa waa dani oo ujeeddadu waaban ku camal falaynaaye laakiin maaha dee yaqiin aan waxaan aan arkayno iyo waxaan aan maqlayno sidaynu u yaqiininayno uma yaqiininayno ee laakiin dan inuu sidaa yahay baynu aad u malaynaynaa waanan ku dhaqmaynaa waa wixii aan karaynay ee laakiin nafsul amarka marka la eego waa ka dunaan karaa marka nooca caynkaasa waana ka axaad khabar alwaaxid ay yidhaahaan ama axaadiis axaad wuxuu faa'idaynaya baa leeyahay dani buu faa'idaynaya yaqiin ma faa'iidaynayo laakiin wixii bal warbaad imaka ninkan ka maqashay waa nin lagu kalsoon yahay nin labaadood meel la joogin mid saddexaad mid dad kala duwan oon meel kuba kulmin oo midba meel kaba yimi a warkii ku wada sheegay de haddii kan oo kale aad lahayd malaha waa intaasoo sahwi ka dhacay kii labaad sahwigii buu sii yaraynaya kii saddexaad sahwigii buu sii yaraynaya ilaa marka dambe ay noqoto waxaad hubtay oo kaleed arkaysay inay warkoodii uu noqdo waxaan shaki lahayn uu noqdo kaasoo kalena waa kala odhanaya waa qadci waa yaqiin ayuu gaadhaya asal ahaanna taa lamama inkiri karo haddii taasi aanay jirin axaadiisan rasuulku saxiix iyo xasan iyo daciif ma noqoteen rasuulki ilaahay hadalkiisu maraati ma lahayn marna uu saxiix yahay marna meel dhaxa yaho la yidhaha waa xasan marna uu daciif yahay waa hadal keliya u ahaa saxiixun buu noqon lahaa iyo beenun laakiin dee san uu inagu soo gaadhay ee innaga aynu nahay waxaynu kari karno nafsul amarka iyo waaqaca ma ogin ayay tahay kanna shuruuddii aynu ku aqbali lahayn baan ka helay kan raggan baaba wax yar dhaadhacsan kan ninkan de warkiisa waxaan ku aqbalnay iyadoo haddaba dhici karta uu runba yahay oo asal ahaan aanu ninkan dee uu run sheegay ayaa haddana aan leenahay maya warkiisu dee nin wargaleeno ma aho marka waan ka joogsanaynaa oo kale tan baa taa keenaysa umuuraha danigu taasu kuma imanaya hadday yaqiin xaddee tahay taqsiimkaasba maynaan aragnene been iyo xadiisan saxiixun bay arrintu noqon lahayd haddaba kan weeyaanoo axaadii baa danigan faa'iidaynaysa marka arin xadiid marka arrinkiisuba kaa yahay aayad qur'aan oo dee taa yaqiin hida ah dee ma gaadhsiisna inuu xukumkeedii kor yeelu bedelo taas weeye macnuhu saasay jumhuur culamaa ay daliishanayaan dee qolooyin baa le kollay saaxibu markaa adua iyo ay kaba mid yihiin dee waxaan arrinkaa hore subuudkii kuma xidhna waa wax xagga istimraariyadoo daniya kuma xidhan oo naski waa ka iman karaa kol hadduu inoo sugnaado leh ee bal jumhuur culamaa qowlkoodu kaa weeye wajhatu nadarkuna waa taan wathani qowlka labaad naskulkitaabi kitaabkii oo la nasakhaba weeye bimutawa nooca labaad weeye kan uun hoos gelaya kitaabkii oo la nasakho bimutawaatiri sunnati waa xadiid tawaaturay waa xadiidkaa dad badan oo inay been dadkani ay xataa calaa sabiil itifaaq iyagoon isogeyn imaka laba aan isogeyn beenukani sheegay kaasna tawaarud alkhawaadir isna waa sheegi karaa waan badnaynaynaa taas dee waana lagu soo heshiin karaa laakiin markay tiradu ay badnaatay kala dunaatay ay bataan ee midba meel kaba yimaado ee iyada taas shakiga xaggaasaa baxaya haddaba xadiidkaa mutawaatirkaa ee yaqiin faa'iideynaya isaguna muxuu yahay qaطci waa waxaan hubnoon yaqiininayna weeye haddaba kaas oo kale dee qur'aankii xaggii hubuudkii waa kan la wadaagsaday oo isna waa qaطci oo kale bal noocaas oo kita aayad qur'aana laguma nasakho waalqowlu qowlka lagu qowlo bimanci jawaasi hada nawci nawcan inuu bannaan yahay jawaaskii mancintiisu qawlulbacdi waa bar qowlkooda lakiin culimada intooda badan tan way banaynayaanba walow de adgu adigu waa la banaynayaa tan mustadilan bacdigaasi isagoo daliishanaya biqowlihi tacaala maa nansakh min aayatin aw nunsiha naati bikhayri minha aw miliha wawajhu dalaalati dalaalada xagga aayadda laga daliishanaya inaan xadiid mutawaatir ba haba noqday aayad qur'aan aanu nasakhi karin ay aayadda uga daliishadeenna waxa weeye ana sunata sunu laa takunu ma noqonayso mila alqur'aani qur'aanka oo kale walaa khayran minhu ina wuxuu ilaahay yidhi mid ka khayr badan ama laba mid ah ayaan keenaynaa walow dee haddaan xaggaa nafcigii iyo waxtarkii iyo maslaxadii eegno dee waaba jaanib kale inoo noqonaysaayo hadalkoodan meesha uu kaba baxo lakin walqowlu biljawaaz in arrinkani bannaan yahay oo lagu qowla madhabuljumhuuri jumhuur culamaa ina isaguba waa qadciye jumhuur culamaa madhabtood weeye kamaa xakaahu bnu lxaajibi imaamka ina xaajib la yidhaahaa siduu soo naqriyey ina xaajibna waa imaam cusmaan ibnu cumar ibnu abi bakrin la yidhaha abu camrin baana kunyadiisu tahay jamaaludiin kale waa nin raggii qarnigii lixaad raggiisii ahaa ama aimadiisii bal waa raggii cilmi iyo camalba lahaa xagga usuulka marka leega imaam buu ku ahaa fiqigana khaasatan madhabta maaliki imaam buu kuba ahaa luqa carabiyana dee laba kitaab oo muhimana waaba ku leeyahayo shaafiya kaafiya laba kala yidhaaho ibnu malik kolley alkaabitu magaca halku ka qaatay ahaa markuu kitaabkiisan kuba magacaabayey kitaabna waa naxw kitaabna waa sarfi oo kale labada kitaabba waa jiraan waa imaamkaas xagga usuulkana mukhtasar aad u shuhuroobay aadna loo sharxo loo xaashiyeeyey oo la xifidi jiro dee kutubtii diraasada gashay ee maraakistii cilmiga ayuu leeyahy mukhtasar ibnu alxaajib kollay laba kitaaboo istaba socduu leeyahy mala kala yar mukhtasarkaas waa kan shuraaxda badan ama shuruuxda badan leh markaa subki oo kale iyo rag kaleba ay wada sharxeen bal haddaba ninkaa xaajibnimaduna halkay uga timi aabihiiba raggii mulugtii waktigaasna dawladdii mamaaligta markii ay kaba talinaysay bilaadda islaamka ama intaa mandiqooyinka ay kaba talinaysay nimankii mamaaligta la odhanayay ayuu dee nin umaradii kaba mid ahaa dee xaajib ama waashmaankiis oo kale ama gaardi taasoo kale u ahaa aabihiyo markaasuu ku shuroobo waa ninkii xaajibka ahaa de waa nin macruuf oo dee markaa umaradii ka mid ahaa aabihii xaajib uu ahaa xaajibka dee kolle manzilo sarena waabay ahayd oo isaga haddaan la soo marin lama soo gaadhayni waa inankiisii markaas waa xaajibka inankiisiiba dee tiibuu kuma shuroobee lakiin magaciisu waa kan waa imaam waana imaamkii weynaaye cizudiin ibnu cabdisalaam markii uu masr dee reer meligii suuriya intay siideen kaba baxay oo masr tegayay ayaabuu raacay isaguna oo nintaas rafiiqiisii ahaa haddaba isagaa soo naqliye jumhuur buu kaba soo naqliyey wadaliilu hada alqowli qowlkan daliilkiisu waxa weeye ana alkula hadday tahay qur'aanka iyo hadday sunnaaba tahay weliba hadday inoo tawaaturtay waa waxyun min allahi dhammaanba waa waxyi ilaahay xaggii kaba ahaaday waqad waqaca waanu dhacayo naskhu lwasiyati dardaarankii lilwaalidayna labada waalid loo dardaarmayo ruuxu markuu dhimanayo ee ilaahay lanafaray oo dee ilaahay inoo sheegay suurat lbaqara in laynagu waajibiyey dee axadkeen marka geeridu u timaado hadduu maal kaba tegayo inuu u dardaarmo labadiisii waalid iyo dadkii qaraabad ahaa taasi shay waajibay ahayd kaasoo kale waa wax la nasakhay wasiyadaas maxaa lagu nasakhay biqowlihi sala allahu alayhi wasalam laa wasiyata liwaarihin dardaaran loo dardaarmo ruux wax dhexlayaa ma jiraan uu yihi rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidku horta waa xadiid jamaaco saxaabada ka mida lagaba wariyou kaba mid yaha abu umaama xadiidkiisana axmed iyo tirmidi iyo abu da-uud iyo baa soo saaray ibnu maajah iyo kollay waxaa dee aimo kala duwan oo xufaadi way taxsiiniyaan albanina waabu tasxiixiya suyuudina waxaabuu ku tiriyaa iyo qolooyinkii dee sida saaxibu nadmna mutanaahir oo kale ku raacay qowlkiisa ama kitaabkiisa ikhtisaarinayay inuu xadiid mutawaatira yahay duruqda uu leeyahay daraaddeed bal markaas waana kan dee tawaaturnimada usoo qaatay markaan eega ra'yigaa suyuudi iyo rasuulku muxuu yidhi ruux ruuxan dhimanaya hadduu kol hadduu dee dhaxalkii ku jiru kollay xoolahan qayb ku leeyahay dardaaran gaar oo loo dardaarmayaa ma jiro inta haddii kale laba cad buu qaadanaya intuu wixii loo dardaarmay qaato haddana qaybtii dadkii la qaybsanaya ee ilaah baa siiyey qaybtiisii buu siiyey qaybtiisa un bay noqonaysaa bal taas weeye waana aimada qaarkood siday yidhahaan taasay nasakhday dee qolooyin kalena waxay kuba tagaan aayaadkii mawaarihe yuusiikum ullahu fii awlaadikumba kaba bilaamay ama suurat nisa inay yihiin waxa kutiba alaymakmida xadara axadakum lumata aayaddaa waxaa nasakhay inay aayaadka mawaarihayiin bal xadiidku waa tilmaamayaayo ee waari ku wax dhexlaya irsiga waxa caddeeyey aayaadkaas oo xadiidkii baaba taas maalan cibaaradana wasiyadii maalan liwaarith ayaa la anfiyey oo iyadoo bal maalan ama dee ay kaba ratimayso lafdigan ah ama de kolley falaa wasiyat lwar adigu marka xadiidka siyaaqiisa wada egne muhimku bacd alculamaa baa leh in xadiidkaaba tilmaamaya aayaadkii mawaariidta ayaa nasakhay oo xadiidkuna macnahaasun buu adkeeyey bal marka haddii taa la yidhaaho kolley mithaalku meeshuu kaba baxaya ee bal mithaalka sidii aan ku dayno fa ina alijmaca ijmaacii ummaddu qad incaqada waa guntamay calaa macna hada alxadiid oo ruux waarisa inaanu dee aan dardaaran gaara aan loo dardaarmayn de haddaan bal sida riwaayaadka qaar kuba yimi warasadu badnayn ti afraad nasku sunati sunihoo la nasakho bisunati sunna lagu nasakho itifaaqan tan iyada waxa weeyaan iyadoo dee laysku waafaqsan yahay hadalka way u socdaa fii jawaazi naski axaadiha axaaddeeda nasakhitaankeeda iyo mutawaatiriha teedii tawaaturtay oo bilmutawaatiri minha ta mutawaatirka iyada kamida laguba nasakhayo oo cibaaradu lakiin waa isku xirtay macnaa ujeedadkii afraad waa maxay waa nasku sunati bisunati iyada haddaba khilaaf iyo itifaaq yeelan sunnihii oo la nasakho oo sunno lagu nasakho haddaba suura laysku waafaqsanye waa itifaaqan iyadoo dee calaa sabiili litifaaq isku waafaq culimada iskuma waafaqsan yihiin fii jawaasi naski axaadiha tii iyadu aaxaad ahayd iyo wa mutawaatiriha teedii mutawaatirka ahayd baa nasakhitaankeeda la nasakhayo bilmutawaatiri minha mid iyada tawaaturtay oo sunnihii kaba mid ah oo macnuhu waxa weeye haddii sunno la nasakhayo sunnaha la nasakhayaana mid aaxaad tahay ama ay mid tawaaturtay ay tahay laakiin naasikhu uu mutawaatir yahay waa laysku waafaqsan yahay oo taas inay rutbadeedii ayaa ama way la simantahay mid ama way kaba sarraysaa saa daraaddeed xadiidkii mutawaatirka kii aaxaad iyo kii mutawaatirba uu nasakhaya waana laysku waafaqsan yahay taa waa mid marka muxuu uhi wakhtilaafan iskhilaaf la iskuma khilaafsan yahay culimadu fii jawaasi naskhi lmutawaatiri kii tawaaturay ee minhaa sunnaha kaba mid ah nasakhitaankiisa la nasakhayo bil axaad axaad lagu nasakhayo oo iyada suura ay culimadu isku khilaafeen waa haddii xadiid mutawaatiri uu meesha aan hayno xadiidkii mutawaatirka ahna la nasakho naasakhuna uu noqdo xadiid aaxaad oo rutba ahaan kani waa qadci kana waa dani rutba ahaan uga hooseeya taasoo kale maxaa xukum yahay khilaafkii marka horeba aan haddii qur'aan la nasakhayo sunno lagu nasakhayo bal matalan khilaafkiiba inoo soo noqonaya oo intoodii badnayd waa lagu nasakhi mee barhkood ayaa waxay leeyihin waa lagu nasakhaya in badanna kan isagu rutbadiisu ay hoosaysay ee xaadigii kii rutbadiisu ay sarraysay mutawaatirka ah ma nasakhayo ayaabay leeyihin intooda badani bal taa wey wa min amhilati naski sunati bisunna sunno oo sunno lagu naskhay amhiladiisu waana axaad iyo axaad be qowlu nabiyi sala allahu alayhi wasalam kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuuri fasiiruuha bal rasuulku wuxuu yidhi xadiidkaa saxiixa muslim kuba sugan intan intii ziyaadadan xalay soo aragnay tirmidi lahaa anigu waxaan ahaa mid idinka nahiye xabaala in la ziyaarto marka waxaa jiray xadiid ah nahyin xabaala in lama ziyaarto uu rasuulku nahiyey markan dambena amarkana yimi fazuuruuhayo dee nahyigaa horena uu ku soo xidhiidhiye rasuulku ee jiray maha nahyigu markaa inuu nahiye hore uga nahiyey amarkan dambe nahyigii hore ayuu nasakhay waana xadiid xadiid nasakhay labaduba waa xaad taasna weliba waa misaalkii aanay dee khilaaf kuba jirin weeye intan waa khulaaso dambe oo aan hadal sidaasa lahayn dib un intii yar uu soo yar koobkoobayo naskhu mutawatiri walaxaad bimutawatirin waaxaad asuwaru suwarta bal wuxuu leeyahay mutawaatir iyo axaad oo la nasakho ama mutawaatir lagu nasakho ama axaad asuwaru lmumkinatu suurooyinka suurtagalkaa fii dalika oo ujeedadu haddii aynu mid mid u qaadno ama aan israacraacino oo kale suurooyinka inoo soo baxaya ee bal taqsiimkaas iyo suurtagala inay inooga soo baxaan halkaasi sagaal weeye taqadamat fi lbaxi aladii qabla hada baxigii kan ka horreeyey waa kan imakaan kaba soo baxnay ayay intuba aan ku soo aragnay fanadkuruhaa ijmaalan taasi tafsiil bay ahaydee waan sheegaynaa duduub ahaan anaya khulaaso ahaan iyo anagoo soo koobayna fi ma yali marka muxuu ihi kow naskhu lmutawaatiri min alqur'aani bilmutawaatiri minhu dee qur-aankuba axaad malaa waa qiraa'adkii shaadada ahaa ee waa qur'aankii oo la nasakho qur'aan lagu nasakho taasi waa mid waa kow nasku mutawaatiri sunati xadiidka kiisii tawaaturay oo la nasakho bilmutawaatiri minha mid isna mutawaatir oo sunii kamida lagu nasakho waa xadiid mutawaatir oo xadiid mutawaatiri nasakhay waa laba nasku aaxaadi min asunati bilaxaad waa xadiid aaxaad oo lagu nasakhay xadiid kaloo isna khabar alwaaxid ba bal markaa saddexdan xaalo wuxuu yihi wanaasikhu fii hadihi suwari naasikhu saddexdan suuraba athalaati musaawin lilmansukh mansukhi waa isku rutbo dee waana khilaaf markaa kama taagna taas oo dee ama waa xadiid aaxaad labada dhinacba ama waa xadiid mutawaatira labadii dhinacba ama waa qur'aan iyo qur'aan markaa naasikhu kama martaba sarreeyo kamana martaba hooseeyo mansuukhii ti afraad muxuu kaba dhigay nasku sunati alaaxaadiyati bilqur'aan sunno aaxaadi oo la nasakho aayad qur'aan ay nasakhdo nasku aaxaadi bilmutawaatiri mid aaxaad xadiid aaxaad oo la nasakho bilmutawaatiri min asunati ku tawaaturay oo sunniha laguba nasakho nasku mutawaatiri sunati sunnaha kiisii tawaaturay oo la nasakho bilqur'aani qur'aan laguba nasakho waa saddex xaaloo kale wannaasikhu fii hadihi suwari athalaati naasikhu suurooyinkan saddexda aba fowqa almansuukhi tanna khilaaf kama imanayo oo naasikhii ayaa ka rutbo sarreeyo ka xoog badan kii mansuukhaa saddexan suuree dambe saddexan suuree dhexe naskhu lqur'aani bimutawaatiri sunna waad kii toddobaad qur'aankii oo la nasakho sunno tawaaturtay lagu nasakho naskhu lqur'aani qur'aan oo la nasakho waa aayadba inta qur'aan oo dhan lama wada nasakhaye bilaaxaadi min asunna xadiid aaxaad oo sunnaha ka mida lagu nasakho naskhu mutawaatiri sunati sunnaha kiisii tawaaturay oo la nasakho oo bilaaxaadi xadiid aaxaad lagu nasakho marka maxaa saddexan dambe inooba soo baxaya wannaasikhu fii hadihi suwari athalaati suurooyinkan saddexda ah kan wax nasakhay duuna almansuukhi mansuukhi baa ka hoosey mansuukhi baa ka xoog badan marka halkan baa khilaafku imanaya halkan baana qowlkii uu inoo soo naqliyey uu imanaya iyo tacliilkoodii lianna alqadciya laa yansakhuhu daniyu halkan buu imanayaa saddexdan dambe dhexdaa hore ama way siman yihiin ama naasikha ayaaba sarreeya khilaaf kama taagna waana hadalkii hore uu inoo soo ijmaaliyey uun alijmaacu wallahu subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma